بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله اسباب الارث ارثه يا دحلك اسبابتيس اسباب الارث ثلاثه dhaxalka asbaabtiisu waa saddex nikaaxun wa nasabun wa walaa'un waa saddexdaas cidu waxay cid ku dhaxashaahi oo dhammi waa saddex cidu waxay cid ku dhaxashaa waa saddex waxa la isku waafaqsan yahay waa saddex shay kan koobaad waa nikaax kan labaadna waa maxay waa nasab kan saddexaadna walaa wax la yidhaahdo waa alwalaa'u waxa la yidhahdo saaxibu raxbiya markuu ka hadlaya asbaabu lirhi wuxuu yidhi asbaabu miiraahi اlwaraa ثalaaa kullun yufiidu rabbahu alwiraatha inta dadkuba isku dhaxlaan waa saddexuu yidhi mid walbaa huna ciddii ku sifaysan dhaxal ayuu oo u faa'iideynaa wahiya nikaaxun wawalaa'un wanasabun uu yidhi wahiya nikaaxun wawalaa'un wanasabun waa saddexdaas maa bacdahunna lilmawaariifi sababun intaas waxaan ahayn xoolo laguma dhaxlo oo dhaxal laguma yeesho saddexdan waa laisgu waafaqsan yaha marka nikaaxa iyo nasabka iyo walaa'a mid walboo ka mid a wax laga wadana waa noo soo socotaa mid laysku khilaafsan yaha jira oo waa maxay kaasi waa baytulmaalka muslimiinta markuu intidaam leeyahay ma dhaxla amase wax la dhaxli maayo uu nadaamsan yahay uu isku aadan yahay marka saddexdan waa saddexda wax lagu dhaxlo koo wuxuu yidhi fanikaaxu caqdu zawjiya asaxiix fayariu bihi azawju min zawjatihi wazawjatu min zawjiha bimujarad اlcaqdi wain lam yaxsul baynahumaa ijtimaac shayga koobaad oo in la ysdhaxla sababaahi waa waxa la yidhaha anikaax nikaaxa maxaa laga wadaa caqdu الزawjiya a laga wadaa الزawjiya waa masdaru sinaaciyun bimacna zawaaj waay zawaaj waa guurka marka caqdu الزawjiya guurka gunudiisa guurka gunudda guurka la gunto caqdigii aلصaxiixu ee صaxiixa ahaa caqdigii faasidkaa ku baxay ankaxtuka iyo zawajtuka iyo iyo wixii ku macno ah haddii qof welihu gabadhow walaayadeeda hayay uu qof kale ku yidhaahdo raga isaguna uu yidhahdo qabiltu uu yidhaahdo saasaa waxaa ku dhacay caqdigii saxiixaa ku dhacay saasa caqdigii saxiixa ku dhacay haddii qofku qof markaas la guursan kara ay tahay waayahay caqdigu marka waa inuu saxiix yahay uusan baail ahayn waa inuusan baail ahayn caqdigu sugmaayo gabadh cidda ku jirta haddii la nikaaxsho ama ninba qabo haddii la nikaaxsho nikaaxaasu ansaxi maayo ansaxi maayo marka dhaxal ka dhalan maayo midka faasidkaa oo bilaa weliga ah matalan annikaaxu bilaa waliyin waa nikaaxun faasidun ay dhahaan culimmadu laa nikaaxa ilaa biwaliyina nebigu alayh isalaatu wasalaam maadaama uu faasid yahay dhaxal ma ka dhalana mase dhaxal ka dhala umaa laakiin oo ma la ysku dhaxlaa oo ninkay naagta isku guursada saas waa sida soomaalidu inta badan waxay u yaqaanaan masaafadu masaafadu alnikaax bilaa waliyin waa siyaaday ka wadataa siyaaday ka wadataahoo tuugnimaa ku jirta iyo isdhicid iyo isboob iyo bilaa maxramnimo in la ysraaco iyo khalwo muxaramo ah aa ku jiro dheeri ah nikaax bilaa weliyin dheeri ka ah nikaaxaas waa faasid haddana asagoo faasida waxay dhahan culimmadu in badanoo ka miduhu dhaxalku waa ku ansaxaa dhaxalku waa ku ansaxaa oo waa isku dhexlaayaan se markay isguursanayeen oo nikaaxan isku guursanayeen oo sa qaabkan isku guursanayeen jahliga arrinta u geeyey sifa sharciga inay isku guursanayaan ay u haystaan sifa sharciga inay isu guursaayaan u haystaan marka waxaa la leeyahay nikaaxa faasid baa lagu magacaabo laakiin haddana dhaxalku waa imaana waa la isdhaxlaa fayariu bihi azawju zawjku waa dhaxla min zawjatihi mar haddii caqdigaasu dhaco saxiixahi zawjku wuxuu ka dhaco dhaxla isaga sababtiisa caqdiga sababtiisa fayariu waa dhaxla bihi ay bisababi alcaqdi azawju waa dhaxla min zawjatihi zawjadiisa wax ka dhaxla islaantiisa wazawjatu islaanta iyo xaaskuna iyo gabadhuna min zawjiha ayay ka dhaxlaysaa bimujaradi alcaqdi caqdiga dhicitaankiisa mujaradkiisa caqdiga bas ayaa intaas keeni karta caqdigaa keenaaya qabiltu hadduu qabiltu hadduu qofku yidhaahdo waa aqbalay uu yidhaahdo ee nikaaxu bar dhaco ee isla markaas qof ka mida labada qofood naftu ka dhacdo qofka kale way dhaxle wain lam yaxsul baynahumaa ijtimaacun yaan dhexdoodaba ijtimaac dhicine yaanba la ysku aqalgeyn haddii la rabo adduunyada cirifkeeda nin jooga iyo gabar adduunyada cirifka kale ka joogta aa la ysku nikaaxshi ayagoona isaaragaa midkood dhintay ma isdhexlaayaan ma isdhexli maayaan waa isdhexlaayaan waa isdhexlaayaan sida ay ciddada u tirsaa gabadha u tirsay oo kale ciddat ulwafaa hadduu furo isagoon arag ciddo tirsamaaydo laakiin hadduu ka dhinto ciddo waa tirsane saasoo kale hadduu ka dhinto oo ninku dhinto gabadhu waa dhaxle haddii gabadhu dhimatana ninku waa dhaxlaa ninku waa dhaxlaa haddaan wax maanica oo manciyaahi arrintaasu aysan jirin sida haddii gabadhu tahoo kale kitaabiyad ay tahay ninka muslimka ah gabadha kitaabiyadda waa ku xihantaa soo maa way ku xirmaysaa laakiin ma dhaxle mase dhaxli maydo ma dhaxlayso ama waa addoonu guursaday addoontu ma dhaxle mase dhaxli mayso ma dhaxlayso waaya isna dhaxli o maaha fayariu bihi azawju min zawjatihi wazawjatu min zawjiha bimujarad alcaqdi wain lam yaxsul baynahumaa ijtimaac haddii laakiin intuusa ausa dhiman ama labada qofood midkood intuusa dhiman haddii furiin dhaco ka warrama oo la isfuro caqdigii waa dhacay furiinaa dhacay laakiin markii la isfuray kadibaa aan ninkii dhintay maalan gabadhu ma dhaxle mase dhaxli maydo ee xasan waa la kala qaadaa iska fiirsha masalada hadduu islahaa gabadhu dhaxalkaysa cariiri kaa gelinin oo iska fur waa xaaladdu waa culus tahee ala dhaxal siinaa haddii laakiin uu saas udhs aysa ka ahayn waa la dhaxashiimaayo marka intaas ka hor waxaa la samaynaa waxaa la fiirinaa gabadhu horta dalaaqeedu ma rajciya mase dalaaqeedu waa dalaaq baa'in ah gabadhu ma rajciye miyaa mase rajciye ma aha ciddadiisa ma ku jirtaa mase kuma jirto hadday gabadhu gabadha markii la furo ayadoo la furay haddii ninkii dhinto ayadoo weli ciddadii ku jirta rajciyana ah bilijmaac waa dhaxle seexaaskiisii oo kale waaye intaas waa la fahma soo maa haddii gabadha ninku markuu guursado ou furo isagoo is arkeen kadib ee iyadoo ciddada ku jirta weli iyadoo ciddada ku jirta rajciyana ay tahay weli iyadoo rajciya hal dalaqo ku furay ama laba dalqo u maraya dalqooyinkii saddex dalqoti u dambeyda weli kama dhicin gabadhaas waa waxaa la leeyahay waxbaa u dhiman weli dalaaqaasi la furana waxaa la leeyahay dalaaq rajciya waay cidda intii ciddada ku jirto marka waxay ka dhigan tahay ninkii furay xaaskiisii oo kale ay ka dhigan tahay xaaskiisii oo kale ay ka dhigan tahay saas darteed gurgiisay jooge oo gurgiisa waa joogi kartaa gurgiisa waa joogi kartaa haddii marka ay gabadhu saas tahay oo gabar cidda ku jirta ay tahay ciddadii intay ku jirta uu ninku dhinto rajciyana ay ahayd ninkii dhintay waa ay dhaxle xoolihiisii bilijmaac sida gabdhihii uu qabay uusan furiinku ku dhicin ay u dhexlaayeen oo kale u dhexle hadday laakiin baa'ina ahayd saddex dalqati u dambeedo uu ku furay ciddadiina waa ku jirtaa weli ma dhaxle mase dhaxli mee markaas labaa loo kala qaadaa markuu furaayey soo ahaa markuu furaayey haddii uu ku jiray sakaraadka ama cudur looga baqaayo inuu u dhinto ou haayey lagana shakiyo lagana shakiyo inuu furaayey gabadhan si uu u seejiyo oo u dhaafiyo dhaxalkiisa culimmadu say u badan yihin waxay leeyihin gabadhaas waa dhaxle ninkaas qaarkood intay ciddada ku jirta waa dhaxlay leeyihin qaarna waxay leeyihin hadday rabto ciddada ka baxdo intuu xanuunsan yahu sakaraada marbaba haddiiba uu gabadhan u furay ninkaani dalaaqa baa'inkaa u furay oo saddex dalqatii u dambeeyda oo u furay si uu u seejiyo oo u hoojiyo dhaxalkiisa ama ha dhinto intii ciddada ku jirtay oo ciddada ku jirto ama ciddada markay ka baxdo kadib ha dhintee gabadhaas waxaa leeyahay waxay leeyihin culamada qaar way dhaxlehay leeyihin ninkaas qaarna waxay leeyihin dhaxli maydo waa masale khilaafiya calaa kullin markaas waa masale khilaafiya waaya laakiin haddii uu furo isagoo caafimaad qaba wax xanuununa aysan haynin ama xanuunka hayaahu xanuun inuu u dhinto looga baqa uusan ahayn hadduu saas ku furo gabadhuna ay baa'ina tahay oo saddex dalqatii u dambayda ay ku dhacday ciddadaba hadday rabtaa ku jirtee waxba dhaxli maydo markaas ciddadaba hadday rabtaa ku jirtee waxba dhaxli mayso waayahay fayariu biha الزawju min زawjatihi والزawjaةu min زawjiha bimujarad الcaqdi wain lam yaxsul baynahumaa اجtimaac bay usan dhexdooda ka dhicina waayahay b wالnasabu nasabkuna alqaraabatu nasab haddaad maqasho waa qaraaba wax wax lagu dhaxla waa nikaax koow kan labaad waa nasab nasab oo maxaa tahay alqaraabatu waa qaraabada wa hiya اlitisaalu bayna shakhsayni biwilaadaةi qariibaةi aw baciidaةi waxaa la yidhahdaa qaraaba waxaa la yidhahdaa alitisaal xiriirka bayna shakhsayni ka dhaxeeya oo biwilaadatin ku ahaaday isla dhalasho qariibatin dhow ow baciidatin ama fog dhalmo dhow ama dhalmo fog dhalyo dhow ama dhalyo fog ciddii dhalyo aad tihiinaa qaraaba tihiin dhalyadaas ama ha dhowaato ama ha fogaatee nasabka kaasaa laga wadaa isagana waxbaa lagu dhaxlaa inta wax lagu dhaxlo inta ugu badanna waay jiim uu yidhi walwalaau walaauna cusuubatun waa casabinimo oo tahbutu lilmuctiqi qofkii waa xoreeyey u sugnaane iyo wa casabatihi almutacasibiina bianfusihim bisababi اlcitqi alwalaa wax la yidhaha jira walaaani waa wax waxaa sababa qof addoon ahay oo la xoreeyey qof addoon ah naxariistii loo naxariistay amaalkii loo galay iyo xorayntii la xoreeyaa sababaysa qofaa addoon lahaa addoonka uu iska xoreeyey ilahay dartiisu u xoreeyey ama suuquu ka iibshay markaasuu iska xoreeyey ama qof iska lahayo wuxuu yidhi lacagtan qaado addoonkaanna igu soo wareeji kadibna xor waayo yidhi qofkaas wuxuu yeelaa waxa la yidhi alwalaa alwalaau liman actaqa walaa ayuu yeelana walaaasi waa wax sida nasabka oo kale noqonaya haddii qofkaas markaa la xoreeyey oo addoonka ahaa ou dhinto wax kaloo dhaxla la waayo waxaa dhaxlaaya qofkii xoraysa qofkii xoraysaa dhaxlaysa casab ahaan u dhaxle walaa aan wax wax loogu dhaxlaa casabanima loogu dhaxlaa wax kale looguma dhaxla casab ahaan u dhaxlaa wax kaloo dhaxla hadii la waayo xoolihiisa dhan waxaa iskale qofkaasaa iskale wuxuu yidhi marka waa cusuubatun casabinimo casabo oo tahbutu sugnaanaysa lilmuctiqi muctiqay u sugnaane casabadu waa dadka xoolaha wax iyaga go-aan ma leh sharcigu ahlulfardi maaha wax loo gooya ma jiraan nusuu leeyahay uluu leeyahay rubucuu xoolaha ka leeyahay umunow ka leeyahay dadka la yidhi ahlufardiyaa la yidhahdaa kuwaas waxbaa loo jaray kuwan waa ahlucasaba waaye waa alcasaba waa kuwa kuwaas ahlufaradkaa markii la dareeriyo wixii xoolaha usoo haray qaadanayaan haddaan wax soo harina waa iska tegaayaan marka wuxuu yidhi walaau waa cusuubatun oo tahbutu sugnaanaysa lilmuctiqi kii waa xoreeyey u sugnaane kii waa xoreeyey ayay u sugnaaneen ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee iyo wa casabatihi iyo kaas casabadiisa dadka dhexalkiisa iska leho casabada ah weliba almutacasibiina bianfusihim casabada qayba waa noo imaan doonta hadii la yidhaha saddex qaybood u qaybsantaa casabatun biالnafsi iyo casabatun biاlgayri iyo casabatun maca algayri saddexdaasaa loo qaybshaa casabatun biالnafsi kulligood waa rag ragga wax dhaxloo dhan wax rag wax dhaxloo dhan waa casabatun biالnafs ayay noqon karaan casabatu binafs waa noqon karaan markii laga reebo zawjka iyo alakh lium zawjka iyo alakh lium ayagu casaba ma noqdaan ragna waa yihiin laakiin wixii ka soo haraho casaba waa noqdaan casabatu binafsina noqaayaan casabatu bilgayr haddaad maqasho iyo casabatu maca algayr haddaad maqashana kulli waa dumar casabatu bilgayr iyo casabatu maca algayr haddaad maqasho iyo yihiin kulligood kulligood waa dumar marka waayah marka walaa-u waxa wax ku dhaxla waa ciddii wax horaysay ama rag ha noqoto ama dumar ha noqotee haddii ciddii wax horayday la waayo ciddii wax horayday waa dhimatay addoonkan sayidkiisii waa dhintay ama sayidadiisii waa dhimatay yaa iskale dhexalkiisa qofkii xoreeyey casabadiisa iskaleh weliba casabadu waa qaybsantaahe waa casabatu lmutacasibiina bianfusihim kuwii casaba ku noqday iskood u noqday waa waxaa laga wadaa waa kuwii ragga ahaa meeshaan dumarkaa ku baxaaya dumarku waxba kuma leh wax dumaru ma soo gelaayaan haddii addoon dhinto matalan la xoreeyey sayidkii xoreeyena la waayo laakiin sayidkii gabadhiisu ay joogto wax ma qaaday mase qaaday mayso waxba qaaday mayso see casabatu maaragtay binafsi maahane casabatun binafsi maahane laakiin sayidkii wiilkiisiyaa jooga ama walaalkiisaa jooga ma qaadaha mase qaada uma xoolaha xoolaha waa qaadanaa xooluhu waa qaadanaa haddii wiilkiisii iyo gabadhihiisu isla joogaan ka warrama ma la yskula qaybinaa maya la yskula qaybi maayo meeshaan ma soo geli karaan dumar sooma geli karaan wiilka keliya xoolaha dareersana wiilka keliya xoolaha dareersanaa iska fiirsha meesha waayahay walwalaau walahuna waxaa laga wadaa cusuubatun oo tahbutu sugnaanaysa lilmuctiqi u sugnaanaysa wa casabatihi almutacasibiina iyo casabadiisa ku casabada ku noqday bianfusihim iskood casabada u noqday oon bilgayr iyo maca algayr midna aan ku noqon bisababi alcidqi ayayna muctiqu wax ku qaadanay casabadiisu waxay wax ku qaadanayaan waa maxay bisababi alcidqi xorayntii qofkan la xoreeyey sababteed iyo naxariistii qofkan loogu xero loogu naxariistay xorayntii la xoreeyey calaa kullin asbaabta wax lagu dhaxlaa waa maxay waa meeqa xabo waa saddex annikaaxu iyo annasabu iyo walwalaau wax saddex afaraad ma jiraan baytulmaalka waa la isku khilaafsan yahay baytulmaalka waa la isku khilaafsan yahay waa jiraan lakiin wax kale ma jiraan wax lagu dhaxli karo intaas wixii meydka calaaqa kula leh ayaa dhaxli kara meydka intaas wax ka mid a wixii qofkii calaaqa kula leh oo ama ku ku yimaada nikaax ku yimaada ama ku yimaada sabab ku yimaada nasab ku yimaada ama walaa iyo cidqi ku yimaada ayaa wax dhaxlaaya waaya ninka la yidhahdo albaqri oo xaashiyada kule sharaxa raxabiyada wuxuu yidhi annaasu fi lirثi wa cadamihi calaa arbacati aqsaam annaasu fi lirثi wa cadamihi calaa arbacati aqsaam annaasu fi lirثi wa cadamihi calaa arbacati aqsaam qism yariثu wa yuuraثu وqسم yariث وlaa yuuraثu وaqisم yariثu وalaa yuuraثu وaqisم yuuraثu وalaa yariثu وaqisم yuuraثu وalaa yariثu وaqisم laa yariثu وlaa yuuraثu وaqisم laa yariثu وalaa yuuraثu wuxuu leeyahay sheikhaani annaasu fi lirثi dadku dhaxalka iyo wa cadamihi dhaxal la'aanta calaa arbacati aqsaamin afar qaybooday u qaybsan yihin qismun qaybta koobaad waa qismun yariثu wa yuuraثu waa sida loo badan yahay waxna waa dhaxlaa isagana waa la dhaxlaa sida aabbaha iyo wiilka iyo gabadha iyo dadku say u badan yihiin waa saas waxna waa dhaxlaan iyo xaaska iyo waxna waa dhaxlaayaan iyagana waa la dhaxlaa intaas waa la fahma soo maa qaybta labaad wuxuu yidhi wa qismun yariثu walaa yuuraثu qayb waxaa jirta dadka ka mid ah waxay dhaxlaan laakiin iyaga lama dhaxlo iyaga lama dhaxlo kuwaasu ya yihiin laakiin waa ambiyada ilaahay inna macshara alambiyaai laa nuuraثu maa taraknaahu sadaqa nabigu yuri alayh الsalaatu wasalaam ambiyadu iyagu wax waa dhaxlaan lakiin ayaga ma la dhaxlaa ayaga lama dhaxlo waxba laga dhaxli maayo wax allaala waxa ambiyada ilahay ka tagaanoo xoola ah sadaqaynu qaaya meeqa qayboodaan maraynaa laba qaybood qaybta saddexaad wuxuu yidhi wa qismun yuurau walaa yariu waa la dhaxlaa laakiin asagu wax ma dhaxlaayo waa waxay ku sheegaan culamada qaar almubacad midka la yidhaahdo almubacad waa addoon barbar xor ka ah barbarna qof barbarna xor ka ah barbarna addoon ka ah barbarka uu xorta ku yahay wuxuu ku shaqaystay ma sayidkiisa iskale mase waa laga dhaxlaa waa laga dhaxlaa kaas waa laga dhalaa yani wuxuu isagu barbarka uu xorta ku yahay wuxuu ku shaqaystay waa xoolihiisii waay isaguna waxba dhaxli maa maadaama qayb ka mida uu addoon ka ahaa xoolihii qaar ka midu iska baxshay qaarna waa lagu lahaa qaybta afraad wa qismun laa yariu walaa yuurau laa yariu walaa yuura waxna ma dhaxlo lamana dhaxlo isagu waxba ma dhaxlaayo lana dhaxli maa kanina waa addoonka oo kale addoonka lamana dhaxlo isaguna wax ma dhaxlo se waaba xoolee addoonku xoolo la gato suuq la geeyo waay waxaa iskale isagaba waxaa iska leh qofaa iska leh isagaba qofaa iska leh hadduu dhinto xoolaha uu ka dhintay waxaa iska lahaa ninkii isaga iska lahaa iska lahaa xaaba laga dhaxlaabahe waxuu milkiyaba ma lehe isaguna cid dhaxle u maayo isaguna cid u dhaxlaa lama arko waxaa la mida murtadka qofkii ridooba see la yeelaa qofkii ridooba waa eber waay dadkii muslimiinta ayuu ka dhashay dhaxalkooda waxba ku male isaguna hadduu dha hadduu meelaha iskaga dhinto dhaxalkiisa waxba laga dooni maayo waxba laga dooni maayo calaa kullin waa dadku qaybahaas xagga dhaxalka iyo dhaxalla'aanta qaybahaasi u qaybsamaan u shiikhu qaybta koobaad waa maxay waa qismun yariu wa yuurau qaybta labaad qismun yariu walaa yuurau qaybta saddexaad qismun yuurau walaa yariu qaybta afraad qismun laa yariu qaala almualifu raximah llah aqsaamu lqaraabati biictibaari jihaatihim qaraabada aqsaamteeda biictibaari jihaatihim markii loo ictibaariyo o loo fiiriyo jihooyinka ay qaraabadu ka imaanayaan waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi alfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullahi calayhi waxaan noo dembeeyey asbaab lirti wixii ku saabsanaa halkan shiikhu wuxuu ka gudagalaa wax ku saabsan aqsaamu alqaraaba qaraabaduna marar badan ay qaybsantaa marka markaan waa markii loo fiiriyo biictibaari jihaatihim markii loo fiiriyo jihooyinka qaraabadu ay ka imaaneen jihooyinka qaraabadu ay ka timid ama meydka meelaha ay kala ay ka soo galeen o ay kala xiriiraan markii loo fiiriyo meeqay u qaybsamaan yanqasibu alqaraabatu biictibaari jihaatihim ilaa alaaati aqsaam qaraabadu waxay u qaybsameen biictibaari jihaatihim markii loo fiiriyo tanqasimu alqaraabatu biictibaari jihaatihim ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood ay u qaybsantaa usuulin wa furuucin wa xawaashi wa xawaashi saddexdaasay u qaybsameen qaraabadu qaraabada qofka qaraabada la ah saddexdaas keliyay u qaybsantaa waa inay usuul tahay ama furuuc tahay ama xawaashi ay tahay xawaashi qaraabadan la sheegaana cidday qaraabada la tahay waa ciddee waa meydka la dhaxlaayo meydka la dhexlaayo waxyaabaha lagu dhaxlo waxaa ka mid a qaraabanimadaa ka mid a qaraabanimaduna waxay u qaybsantaa jihooyinka ay ka yimaadaan markii loo fiiriyo saddex ay u qaybsameen qayb ka midu waa usuul qaar ka miduna waa furuuc cagsiay isku yihiin labadoodu qaybta kalena waa u dhexaydaa waa xawaashi xawaashi waa waaya marka sheikhu wuxuu yidhi fal usuulu usuushu qaraabada usuushaahi man tafaraca almayitu minhum man tafaraca almayitu minhum waa kuwa maydku ayaga ka farcanmay qaraabada usuusha haddaad maqasho maydku kuwii uu ka farcan maa la yidhaahdaa kuwa maydku uu ka soo jeedo kuwa maydku uu ka soo jeedo oo ama dhinaca aabbaha ah ama dhinaca hooyada ah oo yaa u horreeyo maydka u soo xiga kuwaas laba qofoodaa maydka u soo xigta labadaas laga bilaaba iyo wixii labadaas raadkooda labadaas ka koreeya a waxaa la yidhahdaa usuul labadaasu marka waa labadee maydka u soo xigtaahi waa aabbaha iyo hooyada aabbaha iyo hooyada ka bilaab iyo wixii ka koreeya waayahay falusuulu usuushu man tafaraca almeyitu waa wixii meyidku uu ka farcanmo minhum ayaga kal aabaa'i waalummahaati aabbooyinka iyo ummahaadka oo kale qofku meeqa aabbou leeyaha meeqa hooyuuse leeyaha waa maxay aabba'dan iyo ummahaadkan la sheegaa waxaa laga wadaa aabbihii iyo wixii sii dhalay iyo hooyadii iyo wixii sii dhalay oo dadig ah kal aabaa'i walummahaati oo kale wa kulluhum waarithuuna bilfardi casabadaasoo dhan yacni qaraabadaasoo dhan usuusha ahi waa dhexlaayaan waxayna wax ku dhexlaayaan dhammaantood bilfardi wax ku dhexlaayaan wa kulluhum waarithuuna bilfardi ay ku dhexlaayaan aw itacsiibi ama casabay wax ku dhexlaayaan siwaa sinfayni laba qaybood markii laga reebo usuushaas wax walba oo wax dhexlaahi ama faraday wax ku dhexlaan ama waxay wax ku dhexlaan tacsiibay wax ku dhexlaan siwaa sinfayni markii laga reebo macnaha waxaa laga wadaa kulligood dhaxalka waxbay ku leeyihiin markii laba qolo laga reebo laba qolo oo usuusha ka midu dhaxalka wax kuma leh labada qolo waa maxay kulli dakarin kow kulli dakarin xaala baynahu wa bayna almayiti unhaa milu abi lummi kulli dakarin waay kulli miyaa leey mase kulli yaa leeyahay maxaa leeyahay kulli waxaa laga beddelaa siwa sinfayni sinfaynkaasaa laga beddelaa marka waxa leeyahy kulli dakarin dakar walba kan koobaad waa dakar walba waa lab walba oo xaala baynahu ou kala teeday dhexdiisa iyo wa bayna almeyiti iyo meyidka dhexdiisa unhaa dhadig oo u dhaxeeyo waa lab walba oo asagay meyidka dhadig u dhaxeeyo waxaa laga hadlaana waa usuushi cid walba oo usuusha ka mid a meydku uu sii galo oo ku sii abtirsado oo asagay meydkana dhadig u dhaxeeyo ma dhaxlaayo meydkaas dhaxli oo maayo milu abil ummi oo kale meydka hooyadii aabbihii dhale meydka hooyadii aabbihii dhale meydka muxuu u yahay muxuu u yahay meydka kaas awowow u yahay laakiin awowo dhinacee ah waay waa awowihii dhalay hooyadiis dhalay awowaha hooyada dhalay ma dhaxlaa qofka awowada u yahay mase dhaxli umaayo ma dhaxlaayo cilladdu xaggee uga timid usuul waayahe labadooda waxaa u dhexeeya meydkay asaga waxaa u dhexeeya dhadigaa u dhexeeya dhadiguna waa maxay waa hooyadii haa dhadiguna waa hooyadii meydka dhashay hooyadii qofka dhintay dhashay qofka dhintay ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdee marka usuusha laba qolaanka wax ka dhexlayn uu yidhi qolada koobaad waa kulli dakarin oo xaala baynahu wa bayna almeyiti unha asagay meydka waxaa u dhexeeya dhadig milu abilummi waa sida hooyada aabbaheed oo kale aabbaha hooye oo kale waa awowga xagga hooyada ah kan labaad waa kulli unhaa kulli unhaa dhadig walba oo adlad adlad soo dhowaatay bidakarin dakar ku soo dhowaatay dakarkaasoo xaala baynahu wa bayna almeyiti unhaa oo u dhaxeeyo ou kala teeday milu ummi ummi abilummi qaybta labaad oo usuusha ka mid ah oo aan dhaxalka wax ku yeelayn waa qaybtee waa maxay waa dhadig walba oo ku soo dhowaato oo ku soo raaracsatoo meydka ugu soo dhowaatay bidakarin dakaray ugu soo dhowaatay dakarkaasoo xaala baynahu wa bayna almeyiti meydka iyo asaga ou kala teeday unhaa ow unhaa dhadig ou kala teeday milu ummi abilummi qaybta labaad waa dhadig kasta oo meydka ugu soo dhowaatay lab ugu soo dhowaatay laakiin labkii ku soo dhowaatay iyo meydkaa waxaa u dhexeeya dhadigaa u dhexeeya sida suuraddii aan soo maraynay waxaan soo marnay dakarkii asagay meydka oo u dhaxeeyo dakarkii ama labkii asagay meydka dhadig u dhexeeyo dhadig dumar u dhexeeyo inuusan wax dhexlaynin sida awowaha hooyada dhaloo kale awowahaas hooyada dhalay hooyadii dhashay awowahaas hooyada dhalay hooyadii asaga dhashay wax ma dhaxle mase dhaxli mayso dhaxli mayso cilladdu waxay ka timid meydka maxay ugu soo dhowaatay ma labay ugu soo dhowaatay mase dhadigay ugu soo dhowaatay awoowey dhashee dahde awoowe ma labaa mase waa dhadig awoowe ma laba mase waa dhadig ma nina mase waa mase waa dumar awowe waa maay waa nin soo maa waayahay awoway ku soo dhowaatay marka labay ku soo dhowaatay awoway ku soo dhowaatayna hooyou dhalay awowahaas marka waa awowe ay udhaxaydo waa nin ay isagay meydka udhaxaydo dhadig udhaxeeyo asagiyaan wax dhexlayn waxa asaga ka sheegay say u dhexlaayaan marka isaga wax ka sheegay min baabi owlaa waa intaas waa la fahma soo maha aha marka awowaha hooyo dhalay iyo hooyadiisba wax dhaxli maayaan qaybta labaad waa kullu unhaa waa dhadig walba oo adlat bidakarin ku soo dhowaatay oo xaala baynahu wa bayna almeyiti unha ou kala deeday dhadiga dhadigaasoo asagay meydka dhadig u dhaxeeyo yani dakarkaasoo asagay meydka dhadig u dhaxeeyo milu ummi abilummi oo kale wa haadaani sinfaani min dawi larxaami dawi larxaamkay ka mid yihiin labadaan qaybood labadaan qayboodoo oo ka mid ah usuusha aan waxba dhexlaynin min dawi larxaami waay kuwa arxaamta iyo qaraabada u saaxiibkaa ayago wax ma dhaxlaan miyaa dawi larxaamku mase ma dhaxlaan waxa wax dhaxla oo waariiintu culamada qaar labay u qaybshaan qaarna saddex ay u qaybshaan xanaabiladu saddex ay u qaybiyaan intooda badan oo dawii faradin iyo wadawii casabatin iyo wadawiil arxaami u qaybaayaan dawii faradin iyo dawii casaba waa kuwa ama faradka wax ku dhaxla ama casaba wax ku dhaxla dawiil dawiil arxaami kuwa la yidhaha jiray leeyihiinoo waa kuwa aan farad iyo casaba midna aan wax ku dhaxlin laakiin goormay wax qaadaayaanay leeyihiin waa sida hadda kuwaan aan hadda ka warramayno oo kale abtiyaashii waa noo imaan doonaa haddi a la yidhahdo abtiyaasha iyo aa ka mid ah iyo eedooyinka iyo habariyaasha iyo iyo kuwan hadda la sheegaho dhan waxay leeyihin waxay wax dhexlaayaan markii la waayo ahlulfarad la waayo ahlucasaba la waayo oo qofkan qof wax dhaxlaba la waayo aadawiil arxaami la dhaxashiyaa xoolaho la siinahay leeyihin culamadu laakiin say u badan yihiin fuqahada waxay leeyihiin wax wax dhaxlaa waa laba qaybood bes waa dawii faradin iyo iyo dawii casaba bes dawiil arxaam haddaad maqasho waxma ma dhaxlaan waxma ma dhaxlaan haddii la waayo qofkan wax wax dhaxlaba oo dawii faradin ah ama dawii casaba ahna waxay leeyihiin xoolaha qofka baytulmaalka muslimiintaa la geynaa xoolahaas baytulmaalka muslimiintaa la geynaa maahane la siimaayo abtiyaasha iyo iyo dadka kale oo dawiil arxaamka ma la siinayo leeyihin waaya marka sheekhu wuxuu yidhi wahaadaani sinfaani min dawiil arxaami dawiil arxaamka ka mid yihiin haddii dawiil arxaamka la yidhahdo marka waa dhaxalkay wax ku leeyihiin waa madhabka xanaabilada iyo culmo kale dhaxalkay wax ku leeyihiin haddii la yidhaahdo oo waxaa laga wadaa haddii wax dhaxloo kale la waayo meydka oo dawii faradin la waayo oo dawii casaba la waayo adawiil arxaam wax la siina haddii la yidhaahdo halkaasay wax ka qaadanayaan oo ka dargalaayaan haddii sida loo badan yaha la yidhahdo dawiil arxaam waxba ma dhaxlaanna saasay u qadeen saasay ku qadaayaan wa aadaani sinfaani min dawiil arxaam yuri sheekhu marka walfuruucu furuucduna waa maxay man tafaracuu min almeyiti kalowlaadi qaraabadii waxaa loo qaybshay usuul iyo furuuc iyo xawaashi soo maa usuushii waa soo marnay furuucdu waa maxay man tafaracuu min almeyiti waa kuwa meyidka ka farcanmay kalowlaadi oo kale meydkay ka farcanmeen waa wax meydka ku abtirsanaaya qofkaan dhintay ku abtirsanayaan kal owlaadi carruurta oo kale iyo carruurtaas wixii ka sii farcanma wa kulluhum waarituuna bilfaradi ou yidhi dhammaantoodna waxay wax ku dhaxlaan faradi aw tacsiibay wax ku dhaxlaan ilaa man adlaa biunhaa cid ku soo raaracsaday oo u soo dhowaaday meydka dhadig mooye milu bni اlbinti wa binti اlbinti famin dawi اlarxaami furuucdu kulligood waxbay dhexlaayaan ama faraday ku dhexlaayaan ama tacsiibay wax ku dhexlaayaan wixii furuuc ah oo meydkaba ku abtirsada markii laga reebo ciddii meydka ugu soo dhowaatay dhadig ugu soo dhowaatay meydkii waxay ku soo gaartay qofkaani dhadigay ku soo gaartay abtiriska ay meydka ku abtirsane meydkan abtiriska ay ku abtirsanaya waxaa soo gelaya iyo sanadka markii la tirinaayo waxaa soo gelaya dhadigaa soo gelaya kaas waxba dhaxli maayo milu ibni lbinti oo kale gabadhiis qofkaan dhintay gabadhiis way dhaxle isaga laakiin gabadhaasu canugay dhashay ma dhaxlaa gabadhaasu gabadhiisu maydka gabadhiisa canugi ay dhashay ma dhaxlaa mase dhaxli ou maayo dhaxli ou maayo laakiin wiilkiisu canugow dhalana wiilkiisa wiilkiisu ma dhaxlaa waa dhaxlaa haa laakiin waxaan dhexlaynin gabadhiisu canugay dhasho canugay dhasho canugaas ma loo kala qaadaa lab iyo dhadig ma loo kala qaadaa mase waa isku mid waa isku mid see waxaa wada kulmiya labadooduba maxay ku soo gaaraayeen maydka ayaga maydka maxaa udhexeeya dhadigaa udhexeeya mar haddii dhadig udhexeeyo baas waay waa uga dhammaatay dhaxalkii muxuu u yahay marka canugan hadda ibnulbinti iyo bintulbinti maydku muxuu u yahay awowow u yahay isagoo ayagoo isagoo marka awowo oo haysa dhexli karin maanta kuwo kalou awow u yahana waa dhexlaayaan cilladdu waa maxaa laakiin kuwaasna wiilaa dhaloo abtiriska gabaruma dhexaydo kuwaanna waxaa dhalay gabaraa dhashay dhacalka wax ku male fa min dawil arxaami u yidhi marka shiiku fa min dawil arxaami kuwaanu ka mid yihiin gabadha gabadheeda iyo wiilkeedu waa min dawil arxaami waay dadka arxaamta u saaxiibka oo qaraabada u saaxiibka waa qaraabo dhaxalka wax ma ku leeyihin mase wax kuma laha faradna wax ku dhaxli maayaan casabana wax ku dhaxli maayaan wixii soo har haddii la waayo waxaas wax wax ku dhaxla wax ma dhaxlaayaan mase dhaxli maayaan waa labadii qowlaa ku jirta walxawaashi xawaashiduna man tafaracuu min usuuli اlmayiti maydka usuushiisa wixii ka farcanmay kalikhwati walacmaami waay xawaashidu waa maxay usuushii waa soo ogaanay furuuciina waa soo ogaanay xawaashiyay maxaa tahay waa man tafaracuu min usuuli اlmayiti maydka usuushiisii usuushiisii wixii ka farcanmay waay usuushii maadahda laakiin usuushii ka farcanmeen usuushii ka farcanmeen kalikhwati oo kale walaalaha waa walaalaha walaaluhu yay ka farcanmeen ama aabbahay ka farcanmeen ama hooyadaay ka farcanmeen ama aabbahay ka farcanmeen ama hooyadaay ka farcanmeen waayo walaalaha ma usuulaan ka dhigi karnaa mase furuucaan ka dhigaynaa labada midna ma noqon karaan usuulna maahanoo ku abtirsamaydo walaalaha furuucna maahanoo adiga kugu soo abtirsaday maayaan maxaa laga dhigaa markaas xawaashi hareeraha wax jooga waa waxaa la mid ah alacmaam adeerada adeerada yaa dhalay awow waa dhalay soo maaha adugu yaad ku abtirsataa awoowe laakiin ma adeeraad ku abtirsee sanadkaadu adeer mari u maayo dehde asaguna kugu soo abtirsa u maayo maxaad tihiin marka maxay noqonayaan iyagu xawaashi waaye waayo waxay xawaashi ku yihiin waxay ka farcanmeen asalkaaday ka farcanmeen oo awowga ah ay ka farcanmeen wa kulluhum waarisuuna bilfardi aw itacsiibi dhammaantoodna waxbay dhexlaayaan dhammaantood waxbay dhexlaayaan hawaashi waxayna wax ku dhexlaayaan fardiga iyo tacsiibka siwaa sinfayni marka iyagana laga reebo laba sinfi laba nuuca laga reebaa laba qolo kow kulli dakarin adlaa biunhaa siwa alikhwati min alummi مثل ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم للأم لأم والخال laba qolaa laga soo reebaa xawaashidan aan wax dhexlaynin labadaas waa labadee waa kulli dakarin adlaa biunhaa dakar walba oo ku soo dhowaada dhadig ku soo dhowaada maydka dhadig ugu soo dhowaada siwa alikhwati min alummi kuwaas markii laga reebo walaalaha maydka oo xagga hooyadana walaalaha kale ah ma dhaxlaayaan mase dhaxli maayaan waa dhexlaayaan ma xawaashiyaa kuwaasi mase waa usuul mase waa furuuc maydka walaalihii oo xagga hooyadana walaalaha kale ah maxaan ku tilmaamaynaa xawaashi waay haddana maydkii u soo dhowaadeene maxay u soo dhowaadeen maydka maydka maxay ku soo galeen xag odooyay uga yimaadeen mase xag hooyay uga yimaadeen xag hooyay uga yimaadeen qaacidadan marka iyaga waa soo gudagalayan lakin waa laga reebaa qaacidadan ah kulli unhaa adlaa biunhaa yacnii kulli dakarin dhe kulli dakarin oo adlaa biunhaa dakar walba iyo lab walba oo meydka ku soo gala dhadig ku soo gala dhadig ugu soo dhowaada kuwaas waxaa laga soo reebaa siwa alikhwati wixii ah wixii markii laga reebo walaalaha oo min alummi ka ahaada iyaga waa laga reebaa dhaxalka waxbay ku leeyihiin haba noqdeen lab ku soo dhowaaday maydka ugu soo dhowaaday dhadig ha noqdeenoo xawaashi ka mid ahe haddana way dhaxlaayaan laakiin wixii intaa ka soo hara ma dhaxlaayaan milu ibni اlkhti oo kale maydka walaashiis canugay dhasho maydka walaashiis canugay dhasho maydku muxuu u yahay abti ma u yahay keliya hadduu lab yahay abti u yahay hadduu dhadig yahana hadduu dhadig yahay u yahay habaryar u yahay hadduu dhadig yahana muxuu yahay habaryar hadduu lab yahana wuxuu yahay abtiyo u yahay aha qofu marka habaryartii ma dhaxli karaa habaryartiis qofu ma dhaxlaa dhaxli oo maayo sidoo kale abtigii qofu ma dhaxlaa dhaxli oo maayo milu ibni اlkhti oo kale iyo wabni اlakhi ibni اlakhna waa la mid oo min alummi laakiin ka ahaada wabni اlakhi oo min alummi ka ahaada alakh min alummi waa dhaxlaa wax laakiin wiilkiisu ma dhaxlaa ma dhaxlaayo waayahay wiilkan mayidku muxuu u yahay mayidku muxuu u yahay hadduu lab yahay muxuu u yahay wabnu اlakhi oo min alummi ka ahaada alakh min alummi walaalkaa hooyadaa dhasha wiilkiisa xawta adeeraad u tahaa iyo walcammi adeerkuna dhaxli ma asna oo liummin u ahaada laakiin walcammi liummin asna ma dhaxlaayo hooyada xaggeeda waxa ka yimid waxaa wax ka dhaxla hooyo keliya wixii ka yimid waxaa ka dhaxlaaya wixii hooyadu dhasha laakiin waxay dhaleen iyo wixii adeer ah ma dhaxlaayaan walcami liummin asna ma dhaxlaayo walkhaalin walkhaalin asna ma dhaxlaayo khaalku waa maxay abtiguna dhaxli u maayo say kulligood maxay ku soo dhowaadeen waxaanoo dhan meydka maxay ugu soo dhowaadeen unha iyo dhaddii ugu soo dhowaadeen isku soo duuboo dekar walba oo meydka ugu soo dhowaaday dhadig ugu soo dhowaaday waxba dhaxli u maayo oo xawaashida ka mid a markii laga reebo walaalaha hooyada ay dhaleen ama alikhwa min alummi walaalaha hooyada ay dhashay alikhwa min alummi markii laga reebo waaya qaybta labaad oo xawaashida ka mid a oon wax dhaxlin waa maxay waa jamiicu linaah haween oo dhan jamiicu linaah oo dhan oo xawaashida ka mid wax dhaxli maayaan siwa alakhawaati akhawaadka markii laga reebo siwa alakhawaati akhawaadka markii laga reebo walaalaha markii laga reebo maydka walaalihiis ka reeb waxa kale oo xawaashiihu waxba dhaxli maayaan oo gabar ah xawaashida dumarka ah waxba ma dhaxlaan xawaashidana waa soo marno waxay ahaayeen man tafaracuu min usuuli lmayiti soo maahnayn hadday dumar noqdaan waxba dhaxli maayaan markii laga reebo walaalaha bes maydka walaalihiis ku aabba iyo hooyaa ama ku aabba ah ama hee ku hooya ah waa walaalo ka reeb gabdhaha walaalaha markii laga reebo wax kala dhaxli maayaan milu binti lakhi oo kale waxaan wax dhexlayn waxaa ka mid ah bintu lakhi oo kale maydka walaalkiis gabadha ou dhalay muxuu u yahay gabadhaas hadduu lab yahay muxuu u yahay adeer hadduu dhadig yahana hadduu dhadig yahay muxuu yahay muxuu u noqonaa gabadha walaalkeed canugow dhalay canugay dhashay canugow dhalay maxay gabadha u tahay eedo ahan waxba ma dhaxlaan marka milu bintulakhi oo kale gabar adeer dhalay gabar walaal dhalay wax ma dhaxasho gabar walaal dhalay wax ma dhaxasho laakiin wiilku wax dhaxlaa mase dhaxli maayo wiilku waa dhaxlaa ogaaw laakiin gabadhu dhaxli mayso gabar inta soo istaagto ma dhihi karto adeerkay dhaxalkiisii aaway dhihi maydo intaas waa la fahma soo maa adeerkay dhaxalkiisii aaway dhihi mayso ama eedaday dhaxalkeedii aaway dhihi mayso waalcammati milu binti alakhi iyo waalcammati iyo eeddada iyaduna wax ma dhaxasho iyo wa binti alcammi iyo cammada bintulcammi adeerka gabadhiisa maydka maxay maxay u tahay maxay isku yihiin waa ilma adeer aha gabaru saasoo kale ma dhihi karto in adeerkay dhaxalkiisii aawey ama in adeertay dhaxalkeedii aawey gabaru sooma istaagi karto iyadoo saas dhehaysa see dhaxalba ku male in adeerteeda waa xawaashiye wal khaalatina waa la mid khaalada maxaa laga wadaa habaryarta iyadoona dhaxal male dhaxal male canugan aad habaryartii ahaa dhaxalkiisii aawey waxaa leeyahay marba haddaad habaryartii taad inaad tahay sheegtay waxba dhaxalka kuma lihid وهاdاn صنفاn miن dhaوi الأرحاaم u شheeku waa dhaوi الأرحاaمkay ka mid yihiin labadan qaybood miن dhaوi الأرحاaمi dhaوi الأرحاaمna waa soo marnae dhaxal ma leeyihin mase ma laha waa labadii qowlaa ku jirta isku soo duubo qaraabadu qaybaha أqسaaم الqaraabة باعtibaari جiهaatin waa meeqo waa saddex الأصuuل الفuruuع والxawaaشhi usuuشhu dhammaantood waa dhaxlaan wax markii laga reebo laba sinfi kulli dakarin xaala baynahu wa bayna almeyiti meyiti unha iyo kulli unha adlat bidakarin xaala baynahu wa bayna almeyiti unha furuucduna dhammaantood waxbay dhexlaayaan markii laga reebo man adlaa biuntha ciddii ku soo dhowaatay oo meyd ku soo gaartay dhadii ku soo gaartay xawaashiduna waxbay dhaxlaan markii laga reebo laba sinfi kulli dakarin adlى bunhى siwa اlkhwati min alumi markii laga reebo iyo jamiic اinaa siwa اakhawaat jamiic اlinaaث siwa اlakhawaat wاllahu subxaanaه wa taعalى عlى وaclam wbiاllahi aلtowfiiq